bismilah aada umahadsan tahay baar dheere waxaan ku sugannahay muddo hadda la gaarayo maalmo maalinkii saddexaad baan ku jirnaa waxaan sii joogaynaa muddo laba asbuuca oo cabaar baa rabnaa inaan sii joogno insha allah socdaalkan wuxuu ku saabsan yahay booqashada deegaanka indhaindhaynta horumarka indhaindhaynta horumarka laga gaaray arrimaha hadday tahay isku tashiga waxqabsiga horumarka degmada iyo inaan indhaindhayno baahida kale oo ka jirta degmada haddii ay tahay baahi abni iyo haddii ay tahay baahi dhinaca horumarba taasba inaan ogaano alxamdulilah si fiicanna ayaanu ku socoto
waa gartay kulan baa maanta waxaa la yeelatay maamulka degmada baardheer kulankaasi maxaa natiijo ka soo baxay maxaase looga arrinsanayay
natiijada kulanka maanta degmada ka dhacay wuxuu ahaa un kow kulanka isbarshada dadka u shaqeeya degmada iyo kulan aan ugu talagalnay dadka degmada u shaqaynaya in aanu aragno xafiisyadooda sida loogu shaqaynayo wixii laga caawin karo wixii horumara degmada dhinacay u jihaysan tahay sidii degmada aanu kabilahayn meelaha baahiyada ay ka qabto si aanu rabno inaan u aragno horumarka degmada kulanka intaas ayuu ku saabsana laakiin inaan sii ballaarino tababar ayaga siino shaqadooda ay noqoto shaqo daah furan la wada arko dadku ku qanco annaguna aan ku qanacno muhiimaddu waa intaas
waata gudoomiye inta lagu magacaabo waa markii ugu horreysa oad baadhir booqasho ku timaadid marka magaalada baadhir maxaa kaaga muuqanaya haddii aad inindhaysa
xaqiiqiina horta intii lay magacaabay degmadan waxaan u malaynaya inaa imaada in ka badan todoba jeer ama sagaal jeer aan dhaho laakiin waa markii ugu horreysay si rasmi ah oo dhex degay degmada dhexdeeda horumar fiican un baanu gaarnaan dhahayna inkastoon dee annagu aan ku mashquulsanayn howlo kale oo degmada geesaheeda iyo amni ahaanba loo qabanayay degmada horumar badan ayay samaysay meelo badan oo gaabis ka jirtana way jirtaa laakiin waa meel aan seexi doono wax hal mar lama wada qaban karo in yaryar in shaqada loo qabto unbaan ugu talagalay
gobolka gudoomiye wuxuu soo maray abaaro oo ay ka horreeyeen fatahaado soo noqnoqday dadkuna waa dhiban yahay dowladda federaalkana weli wax rasmi oo kaalmooyin heer caalami oo ka yimid ma jirto iyo hay-adaha sanfalkaba arrintaasi maxaad xog oo naga siin kartaa
wallaahi horta masiibo markay dhacdo unbaa mar walba lagu baraarugaa hadday biyobaxadii iyo fatahaadihii ay noqoto soo mara mar walba iyo hadday noqoto biyola-aantii dhacdayba masiibo in uu gobolku samaysto barnaamijka diyaargaroow masiibooyinka muhiimadda waxaa waaye soomaalida waxay ku maamahdaa biyo sacabadaada looga dharka qofku hadduuna isku tashanin oon la samaysan barnaamij ka hortaga masiibooyinka haddaanu samaysanin mar walba ama federal ha haato ama adduunka la haato mar walba gacantaan horsan doona laakiin muhiim waxaa intayna masiibooyinku dhicinin wax walba masiiba oo soo socota inaan ku xisaabtami karna sidii looga hortegi laha dowladda federaalku intai awoodda waana siisay yaboh badan waa ka dhacay u gurmada unbaa dhici karta waxaa laga yaabaa markaas inayna jirin wasaaradda masiibooyinka garbaharey way tagtay waxaan malaynaya wasiiradda khadiijo inay tagtay oo lacag ay dhiibtay waxaas dhan waa wada arkayseen laakiin muhiimaddu waxaa waaye annagu inaan fiirino sidii isku filnaansho loo gaari lahaa oo aan u samaysan lahayn barnaamijka ka hortaga masiibooyinka gobolka gado taasunbaa micno samayn karta su kale aan jecla gudoomiye inaan kuideeya waxay tahay dadweynaha maxaad ugu baaqaysaa marka laga hadlayo dhinaca amniga maadaama loo baahanya amniga in lagala shaqeeyo hay-adaha amniga oo kale dadka reer baardheere waxay caan ku ahaayeen isla shaqaynta waxaan kugu baaqaynaa inaan la shaqaysiin hay-adaha amniga amniga la shaqeeya wadashaqaynta amniga waxay ka mid tahay horumarka koowaad ee arrimaha bulshada waxaa laga rabaa inay la shaqaysa alaamaha amniga sababtoo ah saa idiin sheega horumar ma dhacayo haddii aynan dhicinin in aadnaa la shaqaynin laamaha amniga uma degan oo amni ah oo nabad haysata ayaa ku fikri karta inay wax soo saarato waxbarato fakirto xaalaha wadankeena waa ogtahay wadankeena masiibooyina oo kusoo rogmeen fadlan dadka waxaan kala talinayaa inay ka fogaadaan waxyaalaha qaarkood lana shaqeeyaan wixii caqabad ku soo ahna ay u sii sheegaan ummad muslimiin ay tahay ayna degan tahay deegaan aad amni u ah inaad laba waxyaalood ku xisaabtantiin o amnigiina qayb in aad ka qaadatiin qolooyin aana amni lahayn horumar ma sameeyaan labo dhul beeraley ayaa degan tihiin inaad waxsoo saarkiina degmadan sida lagu yaqaano waxsoo saar badanay leedahay inaad waxsoo saaratiin saddex shacabkan magaaladan siay u degan tahay aad ayaan uga helnay waxaan jeclaan lahaa inay sii wataan deegaanka isla shaqaynta horumarinta isku tiirsiga shaqooyinkaas dhanaan jecelnahay inay dadka reebaar dheer qabsadaan waxaan kaloon u soo jeedinaynaa fadlan ku xisaabtama barnaamij isku tashi ani mar walba waxaan awooda saaraynaa barnaamijyada isku tashiga inay shaqeeyaan waxaana rajaynaynaa hadday waxbarasho tahay hadday horumar kala tahay iyo haddii ay tahay dhinac walba inaad gaartiin heer isku tasha deegaankan in layskaga tashtaa degmada waa barwaaqo waa in lagu xisaabtamo horumarka soo socda waa mahadsanta